قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء wuxuu baabu yahay maa jaaءa wixii ku yimid fi lwuduu'i weysada wa qowli اllaahi tacaala iyo alla qowlkii idaa qumtum ila الصalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila اlmaraafiqi wاmsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila اlkacbayn idaa qumtum ila الصalaati ay idaa aradtum اlqiyaama ila الصalaa haddii aad doontaan inaad salaada u istaagtaan faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum waxaad dhaqdaan wejiyadiinna iyo gacmihiinna ila اlmaraafiqi ilaa xusullada wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxa wa arjulakum iyo lugihiinna ila alkacbayni ilaa anqowyada bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen idaa qumtum ila asalaa waxaa laga qaadanayaa iijaabu niyati fi lwuduu niyadu inay waajib tahay fi lwuduu'i weysada yacnii qofka markii uu weyse qaadanayo inuu niyeysto inay waajib tahay meesha laga qaadanaya waxaa waye idaa qumtum ay idaa aradtum alqiyaama haddii aad doontaan doonistaasi waa niya doonista waa niya haddii aad doontaan inaad weysaysataan inaad tukataan faqsiluu wujuuhakum wa ydiyakum ila lmaraafiq culummadu waa isku khilaafeen aayaddan wax miyaa loo soo qadaraya mase lasoo qadari maayo in badan oo ka mid ah waxay yidhaahdeen waxbaa la qadaraya waxaa la leeyahay idaa qumtum ila asalaati muxdiiina haddaad salaada u doontaan inaad u istaagtaan muxdiiina xaalaa tihiin kuwa xadad qaba oo aan weyse qabin qaar kalena waxay yidhaahdeen muxdiiina lasoo qadari maayo aayaddana cumuumkeeda lagu ximbaaraya qofkii aan weyse qabinna faqsiluu wujuuhakum amarkaasi wuxuu ku noqonayaa amru wujuub qofkii weyse qabayna waxay yidhahdeen wuxuu u noqonayaa amru istixbaab oo qofka asoo weyse qaba inuu mar labaad weysaysto oo tajdiid ulwuduu sameeyo weysada cusboonaysiiya waa sunna waxay yidhahdeen marka labada sinfi way soo gelayaan laakiin haddii muxdiiina lasoo qadarayaa lagu saarayaa waxaa lagu saarayaa kuwa weyse qaba markaa faqsiluu wujuuhakum wuxuu noqonayaa amru iijaab oo waxaa lala khitaabaya loola hadlayaa dadka aan weyse qabin haddii ay doonaan inay salaada u istaagaan inay wejiyadooda dhaqaan iyo gacmahooda inay weysaystaan qaala abu cabdillaah abu cabdillaahi wuxuu yidhi waa albukhaari raximah ullah wa bayana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey anna farda alwuduu'i waajibka weysadu maratan mara inuu yahay hal hal mar wa tawada'a aydan nebiguna waa weysaystay calayhi salaatu wasalaam maratayni maratayni laba jeer wa halaaan iyo saddex walam yazid calaa halaain saddexna kama ziyaadin calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu caddeeyey waajibka weysadu inay tahay maratan mara waa waajib hal hal mar in xibnaha weysada la dhaqo wuxuuna nebigu weysaystay ama xibnaha weysada uu dhaqay maratayni maratayni iyo halaaan saddex walam yazid calaa halaain saddexna kama ziyaadin saddex wax ka dheera ka dheeraada nebiga alai slat slam muusan dhaqin xibnaha weysada wa kariha ahlulcilmi ahlulcilmiguna waxay karaahiyeysteen al-israafa fiihi in lagu tarax tago weysadii oo saddex laga badiyo wa an yujaawizuu iyo inay dhaafiyaan ficla nabiyi sala allahu calayhi wasalam ficilka nebiga calayh isalaatu wasalaam inay dhaafiyaanna way karaahiyeysteen ahlulcilmiga ahlulcilmigu waxay karaahiyeysteen al-israaf fiihi ay fi lwuduu in biyaha lagu xadgudbo biyo fara badan lagu weysaysto oo aan loo baahnayn ahlucilmigu way karaahiyeysteen waxay kaloo karaahiyeysteen an yujaawizuu ficla nabiy sala allah alay slam inay tilaabaan oo ay dhaafiyaan ficilkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficilka rasuulkana saddexa ugu badnaa ninkii afar la yimaada oo afar jeer xibnaha weysada dhaqa waa dhaafiyey ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii shan jeer dhaqa wuxuu dhaafay ficilkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam culimmaduna waxay isku khilaafeen saddex haddii laga badiyo xukunkeedu waa maxay alimaamu axmed iyo isxaaq ibnu raahawey waxay yidhaahdeen laa tajuusu ziyaadatu cala halaa ma bannaana in saddex laga badiyo saddex jeer wax ka badan in xibnaha weysada la dhaqaa ma bannaana macnaheedu waxa waaye qofkii saddex ka badiya xaaraamuu ku dhacay waa dembaabay qofkaasi uma bannaano inuu saddex ka badiyo ibnu mubaarak raximah ullah asiga waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi laa aamanuu an ya'hama aaminka ma ihi inuu dembaabo qofkaasi qofkii saddex ka badiya inuu dembaabaahi aaminka ma ihi buu yidhi macnaa suuragal waa inuu dembaabo ou ismiyo dembi ku dhaco hadduu saddex ka badiyo imaamu shaafici raximah اllah wuxuu yihi laa uxibu an yaziida almutawadi'u calaa alaaث ma jecli qofka weysaysanaya inuu saddex ka badiyo saddex inuu ka badiyo ma jecli buu yidhi imaamu shaafici raximah اllah wuxuu yidhi fain zaada hadduu ziyaadiyo lam akrahu ma karaahiyeysanay lam akrahu macnaheedu waxa waa lam uxarimhu ma xarimayo karaahiyada halkan taxriim ula jeeda wa ilaa inuusan jecleen waa sheegay markuu leeyahay laa uxibu macnaheedu waan dhibsanayaa way waa makruuh laakiin hadduu ka ziyaadiyo lam akrahu ma xarimayo xaaraami ma gaarhsiinayo culammada qaar ka midana waxayba yidhahdeen weysadiisa waa buraysaa hadduu saddex ka badiyo waxay yidhahdeen weysadiisu waa baatil waxayna uga qiyaasteen sida qof salaada wax ku ziyaadiyo oo kale salaadda duhur ee afarta ragco ah hadduu qof yidhaha ragco shanaad aan ku darayaa salaaddiisu ma jiraysaa salaaddu baatilay noqonaysaa kadalika alwuduu saasoo kale weysadu waa la mida yidhaah oo meeshii laga rabay saddex jeer inuu xibnaha dhaqa hadduu afar ka dhigo weysadaasi waa burtay laakiin sawaab ma aha in salaada iyo xibnaha weysada dhaqidooda la iskaga qiyaasto calaa kulli aziyaada cala alaa mashruuc ma aha saddex wax ka badan in la dhaqa mashruuc ma aha waxa ugu badan ee xibnaha weysada la dhaqaya waa alaa sunnadu waa sida waxaana ugu yar oo waajibka oo waajiba hal mar idan hal iyo saddexaad udhaxaynaysaa wax ka badan ma jiraan qaala raximah llah baabun laa tuqbalu salaatu bigayri uhuur wuxuu baabu yahay laa tuqbalu salaatun lama aqbalo salaad bigayri uhuurin tahaaro qaadasho la-aan salaad la aqbali maayo tahaaro la'aan qof aan tahaaro qabin ilaahay salaad ka aqbali maayo xadaanaa isxaaq ibni ibraahim alxandali qaala akhbaranaa cabdurazaq ibnu hamaam asancaani kunyadiisa waa abu bakrin qaala akhbaranaa macmar ibnu rashid can hamaam ibni munabbih annahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tuqbalu salaatu man axdaa lama aqbalo salaada qofkii xadad la yimaad xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto qofkii weysada ay ka burto salaadiisa lama aqbalo xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto qaala rajulu min xadramowt nin xadramowt ka soo jeeda ayaa wuxuu yidhi malxadatu yaa abaa hurayra abuu hurayra xadadku waa maxay qaala wuxuu yidhi fusaaun aw duraadun fusaaun waa aaryo oo aan wax dhawaaqa lahayn ow duraadun ama waa mid dhawaaq leh aaryo aan dhawaaq lahayn iyo mid dhawaaq leh labada mid waa labadoo isku mid macnaa ama dhawaaq ha lahaata ama yaysan lahaane waa min alxadath waa mima kharaja min ixda sabiilin weysaduna waa ku buraysaa abuu hureyra radia allahu canhu xadadka hadda wuxuu ku fasiray nooc ka mid a xadadka xadad oo dhan maaha waxyaabaha weysada jebiyo o dhan waa min alxadath tani waa nooc ka mid ah waxyaabaha weysada buriye mid ka mida uu ku fasiray wayna dhacdaa shayga lafdiga in lagu fasiro juzu macnaahu macnihiisa bacdi ka mid ah iyo qeyb ka mid ah baabu fadli lwuduu wuxuu baabu yahay fadliga weysada waalquru lmuxajaluuna min aathaari lwuduu iyo fadliga ay leeyihiin alqur kuwa foolosha cadcad almuxajaluuna ee lugaha cadcad min aaaari lwuduui xibna yani aaaarta weysada darteed waalquru lmuxajaluun waxay ku cadfan tahay fadli lwuduu laakiin waa cala alxikaaya waxaa loo godayo waalquru loo leeyahay waa cala alxikaaya waa calaa sabiili alxikaaya wailaa waxay ku cadfan tahay fadli lwuduu yani xagga maxalka waa majruur baabu fadli lwuduu'i wuxuu baabu yahay weysada fadliga ay leedahay waalquru lmuxajaluuna iyo fadliga ay leeyihiin kuwa wejiyada iyo lugaha cadcad min aathaari lwuduu aathaarta weysada awgeed wejiyahooda ay la cadcad yihiin iyo lugahooda xadaanaa yaxya bnu bukayr yaxya bni cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana leyth ibn sacd can khaalidin khaalid waa khaalid ibni yaziid alskandaraani خالد بن يزيد الإسكندراني عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر qaala wuxuu yidhi raqiitu maa abaa hurayrataraiitu maca abi hurayrata abuu hurayre maci ayaan waxaan la koray calaa dahri lmasjidi masaajidka dushiisa fatawada'a abuu hurayra waa weysaystay faqaala wuxuu yidhi innii samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaluu yidhi inna ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeerayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo guran muxajaliin xaalay yihiin kuwa wejiya cadcad muxajaliina oo luga cadcado min aathaari alwuduu'i weysada aathaarteeda awgeed faman istataaca minkum qofkii awooda an yutiila inuu dheereeyo quratahu fool caddaantiisa qofkii awooda inuu dheereeyo falyafcal ha sameeyo faman istataaca minkum ilaa aakhirihi waa mudraja waa min kalaami abi hurayra radia allahu canhu xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku egyahay ina ummatii yudcauna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min aathaari lwuduu abu hureyra radi allahu canhu marka xadiidkaasu wuxuu ka qaatay hadalkan uu gadaal ka yidhi faman istataaca minkum an yutiila quratahu falyafcal maadaama maalinta qiyaamo loo yeerayo ayagoo wejiya cadcad dadka mu'miniinta ah ee min ummati muxamedin ka mida calayhi salaatu wasalaam qofkii awoodi kara inuu dheeraysto iftiinkaas iyo nuurka wejiga falyafcal ha sameeyo sidaasuu leeyay abu hureyra radi allahu canhu kelimadda marka waa kelima mudraja oo aan ka mid ahayn hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waa kalaamu abi hureyra radia allahu canhu weysaqaadka kama mid aha min khasaa'isi hadihi lumma laakiin min khasaa'isi hadihi lumma waxaa ka mid ah in aathaarta weysada wejigooda iyo lugahooda uu la iftiimayo walidaalika waxyaabaha ummaddaani lagu garanayo ummadaha kale uga socnaanaysa maalinta qiyaamo waxaa ka mid ah in xibnaha weysadu ay iftiimayaan oo wejigooda iyo lugahooda ay nuur ka baxayo nuurkaasi wejiga iyo lugaha ka baxayana waa aathaartii weysada taasaa gaarka ah ummadda ilaa weyse waa jiri jirtay oo ummadihii hore weysaqaadka mashruuc buu ahaa agtooda yani sharciyadii hore ka mid bay ahayd baabu man laa yatawada'u min ashaki xataa yastayqina wuxuu baabu yahay man laa yatawada'u qof aan weysaysanaynin min ashaki shakiga aan ka weysaysanayn xataa yastayqina ilaa uu hubsado u yaqiinsado waana sida loo baahan yahay qofka inuusan weys yani ka weysaysanin shaki ilaa uu yaqiinsado hadduu weyse qabay oo weysaqaaduu hubay uu weyse qabo cala alyaqiin uu ku sugan yahay yaqiinna waxaa lagu zuuliyaa yaqiin ee yaqiin shaki laguma zuuliyo idan weysadiisu ku sugnaanaya xataa yastayqina ilaa uu hubsado in weysadii ay ka burtay xadaanaa caliyun waa cali bni cabdillaah almadini shaykhu اlbukhaari qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaanaa الzuhri can saciid bn اlmusayib xaa aniga wuxuu i qoraya xaa wa can cabaad ibni tamiim oo macnaha saciid ibn musayib iyo cabaad labadaba can camihi can cami cabaad ay ka wada warinayaan cami cabaad waa cabdullahi bni zayd بن cاaصم الmازني أنه شhakا إلىa رasuuل اللaahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وaسلام buu wuxuu uga sheegtay أنahu شhakا إلىa رasuuلi اللahi صلى اه علي وسلم نبga xaggii ayuu u sheegtay عليه الصلاaة وaسلام oo wuxuu ku yidhi الرaجuل الذي يukhayل إليهi ninka loo malgelinayo أنahu يجد شhayئa inuu wax dareemayo في الصaلاaةi صaلاada dhexdeed muxuu samaynaya macnaha rasuulka ilaahay ninka waxaa loo malageliyey inay wax ka soo baxeen fi salaa asoo salaada ku dhex jira faqaala nebigu wuxuu yidhi laa yanfatil yuusan gadoomin aw laa yansarif waa isla macno yuusan salaada ka gadoomin uusan ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu maqlo cod ow yajida ama uu helo riixan ur ilaa cod ou helo ama ama yani ilaa uu maqlo cod ama uu helo ur yuusan ka bixin salaada waxaa nabiga la weydiiyey calayh isalaatu wasalaam nin salaad ku jira ka shakiyey inay aarya ka timid asoo salaada ku jira muxuu samaynayaa salaadda ma ka baxayaa oo mase weyse qaadanayaa mase salaaddiisuu sii wadanaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay laa yanfatil aw laa yansarif yuusan ka bixin salaadda salaaddiisa ha ku sugnaado xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu maqlo cod markay aaryada ka imaanaysa hadduu dhawaaqeedii maqlo hadda markaasi waa nin wax yaqiinsaday waa inuu soo weysaysto salaada ka baxo ama markay aaryadii ka timid kadib urkeedii hadduu soo galo waa inuu salaadii ka baxo soo weysaysto xadiidka macnihiisa waxaa waaye laa yansarif xataa yastayqina yuusan salaada ka bixin ilaa uu yaqiinsado in aaryadu ay ka timid oo ay dhab tahay sababtoo ah codka maqlidiisa iyo raa'ixada heliddeeda dadka dhan kuma wada sinaan karaan hadduu qofku dhagool yahay ee markay aarya ka timid aaryadiisu ay shanqartay waxnana uusan maqlayn miskaga jirayaa salaada kaasi waxba maqli maayo dhagoolba waayo dadka qaarna waxay waxay ka jiran yihiin xagga wax urinta wax ma uriyo waxba uma soo uraan wax kastoo soo shiiraayo ma dareemayo ama soo uraya kaasna waxaa la leeyahay ilaa uu ur dareemo salaada ha iskaga jiro ma ahan sidaa xadiidka macnihiisa waxa waay bana culammadu xataa yastayqin ilaa uu hubsado waxa codka loo sheegaayo iyo raa'ixada hubsiinaa loola jeedaa ilaa cod uu maqlo ama uu raa'ixo helo macnaheedu waxa waay ilaa uu hubsado inay aaryada ka timid hadduu hubsado waa inuu salaada ka baxo arrintan ama xadiidkan wuxuu daliil u yahay qaacido dhahaysa alyaqiinu laa yusaalu bishaki yaqiinta shaki laguma zuuliyo haddaad yaqiin ku taagan tahay ma aha inaad shaki ku zuulisid laakiin yaqiin waxaa lagu ziid waxaa lagu zuuliyaa yaqiin yaqiin waxaa lagu zuuliyaa yaqiin haddii qaacidadan la qaato waswaasku soo geli maayo haddaa qaacidadan si fiican ufahan dadka qaar waxaa dilay waswaas meeshaani waa daahir asal ahaan hadda maalan masjidkan waa daahir asalka sidaa waa saan yaqiinsannaha haddii masjidka meel ka mida wax ka qoyan yihiin aada aragto macnaheeduba waxa waaye inuu nijaas yahay mase waa inaad hubiso waa inaad hubiso waxa ka qoyan biyay noqon karaan biyay noqon karaan idan shakigan kaa galay waxaani makaadiya mase ma ahan uga tegi maysid mana u aaminaysid inay nijaas tahay ilaa aada yaqiinsato yaqiintaadii hore waa inaad yaqiin ku buriso yaqiinta haddii yani haddii aysan yaqiin kala jirin oo shaki iyo yaqiin iska hor yimaadaan labada midee la qaadanaya yaqiintaa la qaadanaya shaki iyo yaqiin hadday iska hor yimaadaan yaqiinaa la qaadanaya maalan adoon weyse qabin waad waad hubtaa inaadan weyse qabin waa yaqiinsanta kadibaa waxaa ka shakisay ma weysaysate mase ma weysaysan markaanoo kale maxaa lagaa rabaa waa inaad weyse qaadatid waay maxaa yeelay inaad weyse qabto waa shaki inaadan weyse qabinna waa yaqiin yaqiintaa qaadanaysa xadiidkan qaacida waa yani xadiidkan qaacidau daliil u yahay qaacidadaasaa ku fadhida alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiin shaki laguma zuuliyo wa inamaa yuzaalu lyaqiin bilyaqiin yaqiin waxaa lagu zuuliyaa yaqiin kale wax lahobaa lagu zuuliyaa haddaad yaqiin ku taagantaha waa inaad yaqiin ku zuuliso baabu takfiifi fi lwuduui wuxuu baabu yahay in la fududeeyo weysada fududaynta weysada xdثna علي بن عبد الله قال xdثna سفyان بن عyayنة عن cمر wa بن ديnاr qاala wuxuu yihi أخبرnيi كرayb بن أbي مسلم الhاشمي كرayb بن أbي مسلم الhاشمي kunyadiisa waxaa la yihahdaa أbu رشhdيn أbu رشhdيn mولى بن عabاس can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh wasalam naama nebigu waa seexday xataa nafaka ilaa uu quriyey ilaa ay neefega ka timid uma sallaa kadibna waa tukaday warubbamaa qaala wuxuu waxaa laga yaabaa inuu yidhi idajaca waa seexday xataa nafaka ilaa uu quuriyey uma qaama kadibna waa istaagayo fa sallaa waa tukaday uma xadaanaa bihi sufyaan kadibna xadiidkan sufyaan ayaa noo sheegay maratan bacda mara maratan mar bacda maratin mar ka dambays macnaa dhowr mar uu noogu celiyey can camri can quraybi can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi bittu waan hoyday cinda khaalati maymuunata habaryartay maymuuna agteeda ayaan ku hoyday leylatan habeen faqaama nabiyu sala allahu calay wasalam min alleyli nabiga caleyh salaatu wasalaam habeenkii ayuu istaagay falamaa kaana fii bacdi alleyli markuu nebigu ku sugnaa habeenkii qayb ka mid ah qaama nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulku waa istaagay fatawada'a waa weystaystay min shanin mucallaqatin min shanin mucallaqin nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka weysaystay min shanin ubbo oo mucallaqin meel suran wuduu'an khafiifan weyseqaad khafiifa ayuu ka weysaystay yukhafifuhu camrun camr waa fududaynayaa wa yuqalilhu waana yaraynayaa yacni weyseqaad fudud oo khafiifa ayuu nebigu weysaystay calayhi salaatu wasalaam wa qaama yusallii nebigu waa istaagay asagoo tukanaya fatawadaأtu anigana waan weysaystay buu yidhi ibnu cabaas naxwan mima tawada'a wax la mid ah wixii nabigu ku weysaystay calayh salatu wasalaam intii nabigu weysaysto kalaan weysaystay uma ji'tu kadibna waan imid faqumtu can yasaarihi bidixdiis- bidixdiisa ayaan istaagay warubbamaa qaala sufyaan waxaa laga yaabaa inuu sufyaan yidhi can shimaalihi can yasaarihi waxaa laga yaaba can shimaalihi inuu yidhi faxawalanii nabiga calayh salaatu wasalaam waa i wareejiyey ibnu cabaasaa dhahaya fajacalanii wuxuu i yeelay can yamiinihi midigtiisa uma sallaa kadibna nebiga waa tukaday maa shaaa allahu intuu alla doono uma dajaca kadibna waa seexday fanaama waa hurday xataa nafaka ilaa uu neefi ay ka timid macnaa ilaa uu quuriyey uma ataahu lmunaadi kadibna waxaa u yimid midkii een, adimaya ama salaada ogeysiinayay faaadanahu bisalaati salaada ayuu ogeysiiyey faqaama macahu nebiga waa istaagay asiga macii ila salaati salaadiibu u kacay waa salaatu lfajri fasallaa nebiga waa tukaday walam yatawada mana weysaysan hurdadaas nebiga uu hurday kadib ma weysaysan calayhi salaatu wasalaam qulnaa licamrin camar baa waxaan ku nidhi qulnaa waxa dhahay waa sufyaan sufyaan ibnu cuyana wuxuu yidhi qulnaa licamrin camar baa waxaan ku nidhi ina naasan dad yaquuluuna waxay leeyihiin ina rasuula allahi sala allahu calay wasalam nabiga tanaamu caynuhu ishiisu way hurdaysaa walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisuna ma hurdo saasaa dad leeyihiin qaala camrun camr wuxuu yidhi samictu cubayd ibna cumayr waxaan maqlay cubayd ibna cumayr oo yaquulu dhahaya ru'ya alanbiyaa'i waxyun riyada ambiyadu waa waxyi uma qara'a kadib wuxuu akhriyey cubayd innii araa fi lmanaami annii adbaxuka innii araa anigu waxaan arkaa fi lmanaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkaa annii adbaxuka inaan ku gowracayo waa nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa ismaaciil marka ilaahay amray inuu gowraco riyuu ku arkay riyadii uu ku arkay oo lagu amray inuu wiilkiisa ku gowracana waa ku dhaqaaqay ibraahim calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyo amarka alleh ilaa allah subxaana wa tacaala oo u waxyooday inuu ka joogsado imtixaankiina uu ku guulaystay shaahidka waxa waaye ru'ya- ru'ya alambiyaai waxyun riyada ambiyadu waa waxyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu hurdo ama au seexdo indhihiisaa hurdi jiray ee qalbigiisa ma hurdi jirin sababtu waa maxay culimmada qaaraa cileeyey alimaam alkhaaabi raximah llah wuxuu yidhi wa inamaa munica qalbuhu nowm waxaa qalbigiisa hurdada loogu diiday liyaci lwaxya aladii yaatiihi fii manaamihi liyaci si uu u xifdiyo alwaxya aladii yaatiihi waxyiga ugu imaanaya fii manaamihi hurdadiisa waxaa loogu diiday buu yidhi inuu qalbigiisa hurdo si qalbigiisa si uu u xifdiyo waxyiga ugu imaanaya hurdada dhexdeed markii nebiga hurdada dhexdeed loogu waxyoodo waxaa la rabaa wixii loo waxyooday inuu xafido si uu u xafido awgeed ayaa nebiga calayhi salatu wasalaam qalbigiisa waxaa laga manciyey inuu seexdo rasuulka keliya miyaa mase ambiyadoo dhanaa sidaasa ambiyada dhammaantood waayo ambiyadu waxaa hurdo indhahooda laakiin quluubtooda ma hurudo xadiidkan wuxuu daliil u yahay ama arrintan ay tusinaysaa waxa weysada burinaya hurdada ma ahan ee hurdadu waa madannatu lxadad markii la leeyahay hurda laga weysaysanayaa macnaheedu ma ahan hurdada inay iyada daatadeeda weysada burinayso laakiin hurdadu waa meel lagu malaynayo qofka inay wax ka yimaadaan uusan isdareemin sidaas awgeedaa la yidhaha laga weysaysto idan xaqiiqada waxa wax burinaya ma hurdada mase waa waxa la malaynayo hurdada dhexdeeda inay dhacaan waa waxa la malaynayo hurdada dhexdeeda inay dhacaan hurdada bidaatiha hadday ka mid ahaan lahayd min nawaaqid alwuduu nebiga waa ka weysaysan lahaa calayhi salaatu wasalaam lamana dhaheen ishiisa ishiisa hurdaysa ee qalbigiisu ma hurdayo waxaa marka hurdada weysada burinaysa ama la leeyahay markii la leeyahay hurdada waa min nawaaqid alwuduu waxaa loola jeedaa waxa ayada dhexdeeda dhacaya qofkana laga yaaba inuusan isdareemin ayaa weysada burinaya lidaalika noomka khafiifka ah waxaan soo marnay oo matniga abishujaaca ku soo marnay hurdadu haddaysan ahayn mid qofka la tagtay kama mid aha minawaaqiduwuduu lulmada qofkan waa lulmooday asoo fadhiya weysada kama jebin sababta waa maxay soo hurdo ma aha indhahuu isku qabtay marba dhinacu u liicayaa waa hurdaya laakiin hurdadaasi weyse ma burinayso sababta waxa waa qof weli iska warqaba oo hadday wax ka yimaadaan waa is ogyaha amaa hadday hurdadu la tagto si fiican u dhex galo iskama warqabo hadduusan iska warqabin maxaa laga yaabaa inay wax ka yimaadaan uusan is ogaanin saas darteeda waxaa la yidhi qofkii hurdada hurdada markuu ka soo kaco waa inuu weysaysto ida nowm lambiyaa kama mid ahan min nawaaqid lwuduu hurdada ambiyadu weysada ma buriso laakiin waxa weysada buriya waa hurdada dadka kale wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin